qoyska caashe ilyas oo ahayd gabadhii labiiyo toban jirka ahayd ee lagu kufsaday kadibna lagu dilay magaalada gaalkacyo ayaa dhaliilaya qaabka loo wado baaritaanka lagu samaynayo dadkii ka dambeeyey dembiga gabadhooda lagula kacay aabbaha gabadhan dhalay oo lagu magacaabo ilyas aadan ayaa v o eda u sheegay inuu dareensan yahay in waddadii laga leexiyey baaritaanka kiiskan aaba ilyas ayaa xilliga uu v o eda la hadlayay xusuus ahaan u watay boorsadii ay gabadhiisu ku tegi jirtay iskuulka waa kan nuux muuse barjeeb oo warbixin arrintaas ku saabsan inoo haya
ilyas aadan waa aabbaha dhalay caasho ilyas oo bishii februari dabayaaqadeedii dil iyo kufsi loogu geystay magaalada gaalkacyo wuxuuna ilyas soo gaaray garowey si gabadhiisa cadaalad u hesho kadib markii uu dareemay sida uu tilmaamay in waddadii laga leexiyey baarista kiiska iyo horgeynta cadaaladda
guddoomiyaha gobolka wuxuu noo sheegay afar kiiska in loo hayo oo dil ah oo gabadhaa dilay sabtidii dhaweydba wuxuu yidhi labaa loo hayaa inta kale waa beri buu yidhi annagana waxaan ku nira afar baa sheegtay afartii aaway nin b s taan la hadlay nin la yiri la shaqee waxaan ku yidhi labada nin aad sheegaysa maxay tahay wuxuu yidhi annagu dad kale ma hayna buu yidhi labadii ninna waa dhoofinay madaxweynaha soo codsaday marka dadka kale waa sii daynaynaa waxba kuma hayno guddoomiyaha daraawiishtaanu u dhiibaynaa afdalow markaasaana anagu iska soo kacana garowa nimid ilyas oo u waramay v o a ayaa dalbaday in sharciga islaamka la mariyo ragga geystay falkaasi
annagu waxaanu taaganahay shareecada islaamkaanu taaganahay qisaas baanu doonaynaa wax kaloo aan ka doonaynaa ma jiro kiiskana waa kiis dil ah iyo kufsi oo ugaba aan weli ka dhicin soomaaliya
ilyas ayaa ka maqnaa dalka markii uu dhacayay falkaasi wuxuuna tilmaamay in sawir xanuun badan ay ku reebtay dhacdadaasi qalbigooda aad baana uga naxay gabadhaas markii lai sheegay dareenka in la kufsaday oo haddana la dilay aad baana uga xumaaday iyadoo tii ilaahay ay jirtana laa yastaqdimuuna saacatan walaa yastaakhiruuna ma dhaafteen mar walba dhimashadeedii laakiin waxay ku suubiyaan baan aada iyo aada uga naxay markaa jigjigaan ka soo kacay wardheer baan soo gaaray laba habeen baan wardheer joogay oo gaarilaan ku joogay gaalkacyaan soo galay markaa markaan soo galayna gabadhii oo la aasay baan u imid dadkii loo hayeyna dad deriskayaga ayay ahaayeen oo laba boos baa naga xigtay guriga intaa la goobahayeyna iyagu hawshaasi ku jireen gabadhiina waa jir dileen ilbay ka tuureen ilkaha waa ka daadiyeen xabadka waa ka garaaceen way dagaalantay markii dambena dee waxay doonayeen bay subiyeen gabadhiina markii dambe qabrigeedii baa la qoday oo la diyaariyey laakiin waa suurtoobi weyde saan maqlay guriga ha loo hordhigaa la yiri koo iyo toban saaca habeenimo baa guriga la dhigay iyadoo jawaan ku jidha madaxana bac uga jiro waa la keenay meeshaas halkaas ayaa laga qaaday isbitaalkaa la geeyey d n a baa laga qaaday kabacdi markaasaa la aasay xilligii aan la kulmayay aabba ilyas waxaa dhabtiisa saarneyd xusuusta gabadhiisa yareed ee caasho boorsadii ay ku aadi jirtay iskuulka caasho ilyas aadan boorsadeedii weeye waxaan ka dhigtay mar walba inaan qaato iska wata ayada boorsadaas gabadhii baan ku xusuustaa oo aan mar walba xusuusteed aan ku waxaynayaa anoo ku xusuusanaya ayada ayaan dharkii ku gurtay borsadeeda waan ku qaataa hadda waa boorsadii dugsiga iyo iskuulka ay ku aadi jirtay weeyaan buwaagti ku qaadan jirtay xusuus baana wataa iyo taariikh intii aan la joogay wuxuu sidoo kale itusay sawirka gabadhiisa oo xilli walba u saaran shaashadda moobilkiisa gacanta sawirkeeda wuxuu iigu jiraa moobilka mar walba waan daawadaa ilaahay baana iga qaaday ilaahay baana i siiyey innaa lilahi wa innaa ilaahi raajicuun waalidka caasho waxay ku qanceen dareenka ay la wadaageen shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan falkii loo geystay gabadhooda waa u mahadnaqayaa dadkii mataqaanaa soomaaliyeed oo arrintaas ka kacay oo meel walba ka soo hadlay iyagana aada iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maalmo yar oo uu joogay garoowe ayuu la kulmay ilyas aadan dhinacyada garsoorka u ololeeyaasha xuquuqda aadanaha wasiiro iyo ugu dambeyntii madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni waana soo dhaweeyey kiiskan annaka ayaa inaka aada ugu baahan biir dadkaasuna waa dil biir haddana haddaad shakideen waxaan dirayaa qolyahan maaragtay guddi baan dirhayaa buu yidhi abukaatayaal iyo la socdaan oo arrinta si fiican u soo baara anigan baad iga warsugaysaan cid kale aad ka warsugaysaan ma jirto dadkiina lama sii dayn karo ayuu madaxweynihii yidhi
madaxweyne deni ayaa u ballanqaaday aabbaha iyo ehelada caasho cadaalad marsiinta dadkii geystay falkaasi waxaana aada uga xumahay runtii arrintaasoo kale inay meel uun ka dhacda adduunka ah soomaaliyana inay kasii dhacday puntland aad baan uga sii xumahay waxaan rajaynayaa insha allah iyadoo laamaha amniguna ay hadda ku hayaan qaaritaan in si dhaqso ah dadkii eedaysanayaashaha ee dilka foosh xun geystay loosoo cadaaladda loo horkeeni doono waxa ay mudan yihiinna la marin doono kadib dilkii caasho maxkamadaha gobollada nugaal iyo mudug ayaa sameeyey xukunno kala duwan rag ku eedaysnaa inay geysteen kufsi kuwaasoo dhammaantood ka dhacay magaalada gaalkacyo isla bishii februari waxayna arrintaasi walaac ku abuurtay waalidiin badan nuux muuse birjeeb v o a garowe